hay-adda hoon center dialog oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa degmada baxdo ee gobolka galgaduud ku qabatay kula wadatashi bulsho ah oo diradda lagu saaraya kor u qaadista ka qaybgalka shacabka ee dowladnimada isla xisaabtanka iyo adeeg bixinta hufan kulanka waxaa kasoo qayb gala wakiilo ka socday maamulka degmada baxdo ururada haweenka iyo dhallinyarada odayaasha dhaqanka hooyooyinka nabadda iyo xibno ka tirsan golaha deegaanka najmu xuseen xasan madaxa mashruuca horumar iyo maxamed cabdulaahi madaxa mashaariicda hay-adda hoon center ayaa ugu horeyn ka warbixiya ahamiyadda kulanka ujeedadeena wuxuu yahay in dowladnimadii iyo isla xisaabtankii in oo caqabadaha ka jira dhinaca maamul wanaagga adeeg bixinta khilaafaadka degmada ka dhaca iyo ka qaybgalka haweenka iyo dhallinyarada in ay maamulka go-aano ka qaataan inaan ku ogaano a annagana xogihii aruurinay aan maamulka u gudbinno si oo horumarintii oo bulshada iyo maamulkii ay hore uga dhaqaaqdo ilaan oo dowladda wax waa ka sheegaan laakiin dowladda waxyaalaha priority-ga ay ay inay u samayso ay ka rabaan ma yaqaanin inta badan ama rabitaankooda ku aadan wixii loo qaban lahaa ama ay dowladda ka reeb lahayn inta badan uma cadda ama ma yaqaanin marka waxaa muhiim ah dowladdu in rabitaanka shacabka ka turjunto marka haddii rabitaankii uusa jirin waxaa laga yaabaa dowladdii shaqooyinkii ay qaba laheyd iyo wixii oo dhan inay inay mataqaanaa ay ay suurtogeli waayaan marka qodobada ugu muhiimsan aan isdul taagi doono insha allahu tacaala inta barnaamijkan u socdo waxay noqon doonaan sidee bulshada u dareemaysaa adeegyada ay hesho iyo caqabadaha ka haysta helitaanka muxuu adeegyada dowladda dhanka kale qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada baxdo ayaa ka hadlay kaalinta oo kulankaanu ka qaadan karo horumarinta adeegyada bulshada wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimka ka socda hay-adda hoon santa la yidhaahdo waa u mahad celinaynaa insha allahu tacaalaa waanan ka faa'iidaysan doonnaa haddii ilaahay ka dhigo dadka martidaana la shaqeeya cilmiga aad soo qaataan qaataanna dadkaan aan fursad u helin inay seminaarka dhegaystaanna soo gaarsiiyo insha allahu tacaalaa hay-adda hoon center dialog oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiyiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa inta badan degmooyinka galmudug waxa ay ku qabanaysa kulamo wadatashi ah kuwaas oo diiradda lagu saaraya fahamka bulshada ee ka qaybgalka dowladnimada iyo isla xisaabtanka hufan